maamulka degmada gar adag oo kaaladow dadka ka nool magaalooyinka faraguul dhuubacantuug iyo booydo degmada sayti iyo ka guulaysaday daminta dabkukahi dhuldaaqsimeed dhexe magaalooyinka dhoobacantuug iyo tuur taliyaha ciidanka booliska iyo haano ku mid ee maamulka degmada gar adag yowaybayo umahadnagana dhammaan qof kasta oo ku qayb qaaday daminta dabka kukahi dhuldaaqsimeedka waybayo fariingandareena qof kasta oo ku dambeeyay inay dhibaatay dhuldhaaqsimeedyada deegaanada maamulka somalilan ciddii dabkaa ka taxadiri weyda ee lagu qabto iyagoo taxadir la'aan sameeyey oo uu dhibaato keenay waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciya hadhowba ha odhannina maxaa kuu sheegaaye sidaa maan moodayn waa aragtaan khasaaraha uu geystay dhibtu intay laag tahay iyo halkaa aanu taaganna siday noqotay iyo sida markii hore ay ahayd baadkaasu waa la wada arkaa si aan ugu soo gurmanno dooxadan oo saaka dabqabsaday oo u dhaxaysa magaalada tuurciyaal iyo dhoomacantuog iyo faraguul runtii waa dooxo ilaahay barwaaqo iyo nimco ka beeray dabkaasuna runtii xoogaa buu gaadhay waana la damiyey waana lagu guulaystay waxaan halkan anigu un ka dirayaa fariin in la ilaaliyo laga taxadaro runtii cid waliba ay ka taxadarto dabkaana waxa sabab u ahaa reer soo guuray oo runtii ayaa sababtu ay ahayd waa xaalad degdeg uga dhacday laakiin waxaanu leenahay wixii dambe ka taxadara cid walba oo aagan taalaanaha ka taxadarto khasaaraa u geysan karaa markiiba waa dabarxagaa aad bay u fara badan tahay runtii maanta halkan khasaaro badani ma jiro waana la damiye waana lagu guulaystay waxaan runtii halkan uga mahad celinayaa si weynna uga mahad celinayaa booyadaha runtii degmada garada ka soo jeeda ama degmada garadag biyo dhaamska ka sameeya oo aan aad iyo aad iyo aad halkan uga mahad celinaya markii aanu la hadalnay ka maamul ahaan aanu kundhi soo dhaqaaqa dhammaantood soo wada dhaqaaqay halkanna jooga bakhtiintiina ka qayb qaatay waxaan kaloo mahad celinaya bulshada ku dhaqan magaalada faraguul waxaan kaloo mahad celinaya bulshada ku dhaqan magaalada dhoobacantoog waxaan kaloo mahad celinayaa waxaan mahad celinayaa tuurciyaale waxaan leeyahay saddexduba sidii gurmadka degdega ay uga soo sameeyeen aad iyo aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waayo nin waliba wuxuu ogyahay runtii faa'iidada aynoo leeyihiin dooxooyinkanu faa'iidooyinka ay u leeyihiin xoolaheenna innagoo ah bulsho xoolo dhaqataa inaynu wada ilaashanno runtii aad iyo aad bay muhiim u tahay